Kulankan ayaa qabanqaabiya ururka Halodoona oo ka dhiya xarunta dugsiga sare ee gacan dhibaxa ee magaalada Hargeysa iyo weliba laga bandhigaya dhibaatooyinka ku jira bulshada dhatiyo oo ka horeyta qabyaalada taasaytii oo saameeya kuwa laga korta walbarashada jiilka cusuba kulankiya waliba ku qayb galaya madaxda ururada Halodoona iyo ardaya macalimiin maamulka iskuulka iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waliba kulanka ku hadalaya deeqa axmed ismaaciil oo ka hadala saafka ururka iyo sharaxaad koobiida waliyaawo ururkan qobodob iyo muhiimada kulankunga ururkan oo u taagan arrimaha bulshada ka shaqeeya xal u helidda dhibaatooyinka qabyaaladda waxbarashada dhallinyarada dhaqaalaha iyo deegaanka oo iminka adduun weynahaba ka qaylisiiyey sidoo kale waa inaynu ka xorownaa maandooriyaha kobcinta deegaanka kobaca shakhsi iyo mid bulsho oo joogto ah himilada aanu leenahay waxaanu dhiirigelinaa oo taageernaa bulshada qaybaheeda kala duwan horumarinta midnimada la dagaalanka qabyaaladda iyo maandooriyaha kor u qaadista wacyiga dhallinyaro iyadoo la siinayo tababaro iyo xirfado dhis u ah koriinka shakhsiyeed kumida mas-uuliyiinta ku qaybgalay kulanka wacyigelinta iyo ardayda kabogaadiyana waana ku sheekayna dhibaatada yeelata qabyaalada iyo sidii lan xaliin lahaya markaaynu ka warramayno ma aha wax ku kooban qof keliya sidoo kale ma aha wax ku kooban cid keliya inay saamayn ku yeelato laakiin waxa weeyi wax dhammaanteed saamayn inagu wada yeelanaysa waxaynu u baahannahay marka hore inaad aamintaan oo aada rumaysataan wax kasta oo fool xun oo kaa khalkhalay ama kaa aqaribay maanta inay qabyaaladdu sabab ku noqotay wiilka yar iyo gabadha yare iminka ah xilligii waxbarashada joogteen waxbarasho inoo geli sidaynu uga badbaadin karnaa waxyaabaha caqabaadka ugu waaweynna nagu maanta ina hortaagan waa bahasha la yidhaahdo qabyaaladda waxaa la yidhi soomaali markay qabyaaladda isticmaalayso saddex marxaladood oo waaweyn bay soo martay mar waxay ku dagaalameen oo qabyaalada ay ku dagaalameen baa layidhi geel la kala qaado oo taariikhdeena hore markaad fiiriso iminka kala qaadista geelka geela iyo in lasoo kala dhacsado tollo ayay baa lagu kala ridan jiray oo lagu kala qaadan jiray qofka maanta arrimaha mujtabaca qacanta ku qabanaya waa inuu noqdo qof isagu marka hore qabyaaladda ka baxsan ururka haldoon inay u helaan xal insha allahu tacaala inagana ilaahay waxaan ka rajaynaa wax kastoo xun ilaahay inuu naga asturo qabyaaladdu way xunta ilaahay qabyaaladda haynaga asturo haa waxaan dhammaan arday ku baraarujinayaa ugu horeyn in marka ugu horreysa shayga waxa ugu weyna la isku xidhaya ay tahay ilaahay subxaanah wa tacaala in la caabudo in laga baqo wax kastoo inaga xaaraanina ay xaaraan tahay wax kastoo inoo xalaalay ay xalaal tahay